halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad caalamkao dhan kala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan ciid wanaagsan waa sabti labada bisha shawaal sannada kun afar boqol soddon iyo lix oo ku beegan siddeed iyo tobanka bisha luulyo ee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jira u daadiinaya saare ciidle iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a suuqa ganacsiga ee westigate ee magaalada nairobi oo maanta markii ugu horraysay dib loo furay kadib markii uu xidhnaa muddo ku dhow laba sannadood taasi oo ka dambaysay weerarka ay al-shabaab ku qaaday suuqaasi oo la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan toddobaad lixdan iyo toddoba qof
waxaan sidoo kale idiin haynaa hogaamiyaha diinta dalka iiraan ayatullaahi cali khumeni oo sheegay in heshiiska dalka iiraan la gashay maraykanka iyo xulufadiisu aanu bedeli doonin mowqifka dalka iiraan ee ku aadan maraykanka waxaa kale oaanu idiin haynaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe oo laga soo sheegay inay xiisadii ka taagan tahay iyo barnaamijkii hambalyada iyo heese iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
waxaa maantoo sabtiya dib loo furay suuqa weyn ee magaalada nairobi ee layidhahda westigate kaa soo xirnaa ku dhowaad laba sanno kadib markii halkaasi maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaatay ay ku dishay in ka badan lixdan iyo toddoba qof furitaanka suuqan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadka soo socda uu dalka kenya booqasho ka togi doono madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama suuqan cusub oo markaasi si rasmiya dib loogu furay ayaa si weyn loo casriyeeyey kaasoo la dhigay ilaa iyo lix mishiin oo ogaan kara inuu qofku hubsito qalab kale oo qayladhaan samaynaya sidoo kale iyo meesha ugu koraysa ama minaaradda sare oo la joojinayo ciidan joogta ah tiro aan badnayn oo ka mid a shaqaalihii suuqa oo xilligii weerarku dhacayay goob joog ka ahaa ayaa lagu soo warramaya inay dib ugu soo laabteen xagga milkiilayaasha suuqu ay rajo weyn ka muujiyeen inuu dib u hanan doono kaalintuu ku lahaa suuqyada magaalada nairobi xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday suuqa westigate koob iyo labaatankii bishii seteembar ee sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii xilligaasoo weerarkaasi ay ku dhinteen lixdan iyo toddoba qof oo ahaa dadkii markaasi suuqa ka adeeganayay iyo kuwii ganacsiga ku lahaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in heshiiskii ay la gaadheen toddobaadkiina dhaafay dalka iiraan inuu yahay mid si weyn uga hor istaagaya dalkaasi inuu helo hubka nukliyeerka khudbadiisii toddoba hadlaha ahayd ee ujeediyey madaxweyne obama ayuu maanta oo sabtiga ku sheegay in dalka iiraan aanu khiyaameyn karin heshiiskaasi sababtana wuxuu ku sheegay in hanaanka hubinta ee u yaalla hirgelinta heshiiskan uu yahay mid aada u sarreeya madaxweyne barack obama ayaa sheegay in haddii dalka iiraan ay fulin waayaan heshiiskaasi iyo qodobada ku jira ay ka mid yihiin in iiraan ay dibadda u dhoofiyaan boqolkiiba sagaal iyo siddeetan ka mida agabkeeda hubka nucleyeerka in dalkaasi ay sii ay soo saari doonaan cunaqabataynta dhinaca hubka ee saaran madaxweyne obama ayaa sheegay in heshiis la-aanta ay dunidu mar kale halis gelin karto dagaal ku yimaada mid ka mid ah gobollada ugu khasaaraha badan dunida hogaamiyeyaasha sare ee dalka iiraan gaar ahaana hogaamiyaha ruuxiga ah aayatullaahi cali khamani oo hadal ka jeediyey islamarkaana shacabkiisa la hadlayey heshiiskaasi uu dalkiisu la gaadhay quwadaha waaweyn ee dunida ayaa sheegay in heshiiska hubka nucleyeerka ee ay la galeen maraykanka iyo quwadaha kale aanay muujinaynin in ay meelo kale ay ka wada shaqeeyaan saraakiisha dalka iraaq ayaa sheegayay in ku dhowaad boqol qof ay ku dhinteen toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walhaha qarxa markaasi uu ku qarxay magaalo ku taala gobolka diyaala ee bariga dalka iraaq saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in qaraxaasi oo ka dhacay suuq ku yaala magaalada khan binisaad oo u badan yihiin muslimiinta shiicada kuwaasoo xilligaasi u dabaaldegayay munaasabadda ciidulfitrida qaraxan ayaa sidoo kale burburiyey dhowr dhismo oo ku yaala halkuu qaraxu ka dhacay iyadoo saraakiisha gurmadku ay sheegayeen inay weli macquul tahay inay jiraan dad ka hoos jira burburka dhismayaashaasi ururka daacish ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ugu yaraan lix ka mida booliiska dalka afghanistan ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen saddex kalena ay dhaawacmeen maantaoo sabti ah kadib markii bamboon nooca dhulka lagu aasaahe ay ku qaraxday saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in booliiskaasi dhintay ay la socdeen gaadhi kaasi oo xilligaasi marayay gobolka helmand gobolka heraad ee dalka afghanistan ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi balse qaraxan ayaa ka dhacay deegaana ay hore ururka taalibaan qaraxyo noocan oo kale ay uga geysteen
waa tahay mar kale galab wanaagsan ciid wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a si tooseeda ka imanaysa magaalada washington dalka kenya ayaa maanta markii ugu horreysay dib u furaya suuqa weyn ee westigeed ee magaalada nairobi oo xirnaa muddo ku dhow laba sannadood kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerareen suuqaasi bishii sebtembar ee sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay lixdan iyo toddoba qof oo u badnaa dad ajinabi ahaa oo suuqaasi ka tukaa xilligaasi haddaba warbixin ku saabsan furitaanka suuqa weyn ee westigate waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere suuqa ayaa mar muunad u ahaa hodannimada sii kordhaysa iyo hibada dhaqamada isku dhafan ee kenya mar dambena waxa uu muunad u noqday cabsida amni ee ururka al-shabaab ee soomaaliya hareeraha suuqa amniga aad ayaa loo adkeeyey xilli milkiilayaasha dukaamada qaarkood ay meheradahoodii markii ugu horraysay dib u fureen ilaa iyo xilligii weerarka qiyaastii kala badh dukaamada dib loo furay ayaa dib u habayn weyn lagu sameeyey pauline winjuri waa mid ka mid a dadka adeeganaya aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay haddii aad dadkan oo dhan aragtid taasi way ku farxad gelinaysaa dadku way iloobeen dadka mar kale ayay farxadi gashay dhaqaaluhuna korbuu u kacaya ayay tidhi meheradihii suuqa ku yaalay ayaa khasaaray malaayiin dollar kadib markii rag hubaysane ay suuqa ku xoomeen garnayle ku tuureen dadkiina rasaas ku bilbileen islamarkaasna ay qaybo suuqa ka mid ah maalma haysteen dalalka reer yurub maraykanka iyo austreeliya ayaa digniino badan oo dhinaca socdaalkaa soo saaray iyagoo muwaadiniintooda uga digaya booqashada qaybo kenya ka mid ah cabsida dhinaca amnigaa darteed erig muluka waa qof kale oo suuqa ka adeeganaya dib u furistani waxayna siisay tamar cusub waxayna siisay ruux dagaaloo cusub si aannu u muujinno in markii argagixisu ay weerar soo qaado iyadoo ujeeddadu ay tahay dilka dadka burburinta dhismayaasha oo markaa qubuura la sameeyo annaguse westgate taas waannu diidnay ayuu yidhi furista suuqan ayaa imanaysa toddobaad ka hor booqashada madaxweynaha maraykanka barack obama oo magaalada nairobi tegaya sida uu qabo guddoomiyaha nairobi evans kidero tani waa calaamad muujinaysa in xarunta dalku ay nabad tahay guddoomiyaha ayaa sheegay in amniga magaalada iyo hareeraheedaba la adkeeyey waxaan ku faraxsanahay in iyada oo nala dhaawacay haddana ayna ruuxdayadii baabi'in waa tilmaan go'aanka iyo dhinac wanaagsan wax ka eegga iyo weliba la loodin la'aanta dadka reer kenya markaa dib ayaannu soo noqonnay waan garanayaa oo wal walbaa jiri doona hase yeeshee dal ahaan mar walboo hore waan ka nabdoonnahay waanan sii wadaynaa inaan hubinno in dalkayagu uu nabad ahaada ayuu yidhi ururka al-shabaab ayaa labadii sane ee u dambeeyey kenya ku dilay tiro ka badan afar boqol oo qof kuwaasi oo ay ku jiraan boqol siddeed iyo afartan qof oo debley hubaysan ee bishii abril ku dhex dishay jaamacadda gaarisa ururka al-shabaab ee dilka geystay ayaa sheegay in tallaabadaasi ay argoosi u ahayd geynta kenya ee ciidamada qaybta ka ah kuwa midowda afrika ee al-shabaab soomaaliya kula dhex dagaalamaya weerarka al-shabaab ee kenya ayaa dhaawacay dalxiiskii dalkaasi gaar ahaan kuwa duurjoogta lagu daawanayay safaariga iyo weliba kii xeebaha waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd maanta oo sabtioo dib loo furay suuqa westigate ee dalka kenya oo ku dhowaad muddo laba sanaa xirnaa waxaana soo koobeeyey maxamed cabdisandheere
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu soo waramayaa in xiisadii ay ka taagan tahay dibadbaxyo ayaa magaalada ka dhacay lagaga soo horjeedo maamulka gobolka kadib markii askari ka tirsan maamulkaasi khamiistii uu dilay wiil dirawal u ah waxaa kale oo la sheegayaa in uu diiday inuu bixiyo lacaga uu dalbaday wararku waxay intaasi ku darayaan in askariga dilka geystay uu magaaladaasi iskaga baxay kadibna waxaa bilowday dibadbaxyo ay dadka magaaladu ay ka dhigayeen in ay maamulka kaga dalbanayaan in lasoo qabto askarigii dilkaasi geystay dibadbaxyadan jowhar ayaa ka dhacay waxa ay saameeyeen magaalada waxaana xidhmay ganacsigii magaalada wararkuna waxay intaasi ku darayaan in dhowr qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta dhacay
waa tahay mar kale galab wanaagsan waxaad la socotaan idaacadda galabnimo si wada jira u daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare cidle hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan ayatullaahi cali khomani ayaa sheegay in dalka iiraan uusan heshiiskii iiraan iyo dalalka reer galbeedka ay ka gaareen barnaamijka hubka nukleerka uusan ka dhignayn iskaashi ay iiraan maraykanka la samaynayso oo ku saabsan arrimo kale khomani ayaa wacad ku maray inaysan iiraan bedeli doonin mowqifkeeda ku aadan dalka maraykanka warbixin umuurtaasi ku aadanaya waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan aayatullah cali khamani ayaa ka hadlay heshiiskii hubka nukliyerka ee dalkiisa iyo quwadaha waaweyn dhex maray isaga oo ku adkaystay inaanu ka hadhi doonin inuu ka hor yimaado siyaasadaha dalka maraykanka ee ku aadan bariga dhexe isaga oo tilmaamay in maraykanka uu raadinayo in ay iiraan isdhiibto hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaa kala hadlay shacabkiisa telefishinka dowladda maalinta ciidalfidriga awgeed ka hor intii aanu jeedin khudbad uu si weyn ugu diray maraykanka iyo israa'el oo uu ku soo qaatay ereyo ka dhan ah dalalkaasi oo ay ka mid ahaayeen dhimashada maraykanka ama dhimashada israa'el khamani ayaa sheegay inuu u baahan yahay in siyaasiyiintu ay dhuuxaan heshiiska si ay u xaqiijiyaan danaha qarankiisa iyada oo dalka iiraan aanu oggolaan doonin wax carqalad gelinaya aasaaska mabaadi'da kacaanka dalkiisa ama awoodda difaaca hogaamiyaha dalka iiraan ayaa leh kelmadda ugu dambaysa ee dalka iiraan wuxuuna cambaareeyey habdhaqanka dalka maraykanka ee ku aadan gobolka oo dhan isaga oo sheegay چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت haddii heshiiska la ogolaado ama la diido marna ma joojinayno taageerada aannu siinno saaxiibadayada gobolka iyo dadka reer falastiin yeman syriya ciraaq baxrayn iyo lubnaan xataa heshiiskan kadib siyaasaddeeda ka soo horjeeda maraykanku isma beddelayso heshiiskii la gaadhay salaasadii dhoweyd ayaa sheegayey in cunaqabataynada saaran dalka iiraan marba qayb la qaado taas beddelkeedana ay iiraan aqbasho heshiiska wakhtiga dheer ee ka hor joogsanaya in dalkaasi samaysto hubka nukliyeerka taas oo waddamada reer galbeedku u arkaan in mashruuca tamarta nukliyeerka ee dalkaasi wado uu uga dan leeyahay inuu uga gudbo hubka nukliyeerka hase ahaatee iiraan iyadu arrintaas way beenisay hadalka ka soo baxay hogaamiyaha sare ee dalka iiraan aayatollah cali khamani ayaa ku soo beegmaya xilli ay jirto xiisad ku aadan is-aaminaad darro weyn oo dhex taalla iyaga iyo dalka maraykanka taas oo iiraan ay u aragto in madaxweynayaasha dalka maraykanku ay baadigoob ugu jiraan in ay iiraan isdhiibto waxaana hogaamiyaha sare uu sheegay in haddii dagaal uu yimaado uu maraykanku noqonayo cidda khasaaraha ugu weyni soo gaadho آنها درباره مسائل گوناگون maraykanku wuxuu sheegay inuu dalka iiraan ka joojinayo in iiraan ay hesho hubka nukleerka ah way og yihiin inaysan taasi run ahayn waayo waxaannu soo saarnay fatwo mamnuucaysa in diin ahaan uu mamnuuc yahay hubka nukleerka ahi marka laga eego shuruucda diinta islaamka isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in siyaasadaha maraykanka ee gobolku ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasadaha dalka iiraan با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای ندارد.
waxaannu ku celcelinnay inaanaan maraykanka kala hadlin arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah xataa heshiisyada labada dhinac waxaa jira qodobo ka gaara sida arrinta hubka nukleerka oo kale taasoo aannu maraykanka kala hadalnay si aannu u ilaalinno danahayaga arrimaha hubka nukleerka keliya ma ahayn waxa qudhah ee laga wada hadlay laakiin waxaa jira arrimo kale oo aan horey ugu sheegay khudbaddii aan jeediyey khamani ayaa si weyn u soo dhoweeyey xubnihii ka qayb galay wadahadalladii ka dhacay dalka austeria isaga oo sheegay in ay howl muhiima qabteen watay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii hogaamiyaha dhanka diinta ee dalkaasi iiraan ayaatullahi cali khumeyni uu sheegay in fikirkiiya siyaasadda ku aadan dalka iiraan ee maraykanka aysan marnaba isbedeli doonin ismaaciil xuseen farjar ayaa soo koobay haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
aadan wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha maantana waa maalin ciida ismaaciilo caashay laakiin waxaa isweydiinaya ha ma hambalyadii iyo heesihii baynu idhaahnaa ma barnaamijkii ciiddaynu idhaahnaa maxaynu idhaahnaa maanta oo- waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ciidaysanaya maanta oo ciidaysan marka anigu markaan xasuusto ciiddaba ha waxyaabo badan waxaan kaa fili doonaa bal waxyaabo badan aan ku maqli jiray ciidda aan ku aqoonsado marka inay ciid tahay oo kale waa astaantii ciiddaad u baahan tahay astaanta ciidaan u baahanay waa ta waa tan heesta maxamed suleymaan tibaac marka aan maqlo allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
caalankeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan caalankeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahiina siiyey isababaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
marka heestaa markaan maqlo hey markaa waan ciidi waa garta marka dhegeystayaal badan waxaan filayaa inay astaanta u yaqaanin inta badan dee ciidda waqti badan aan ku maqli Marka jiray dadka- allah u naxariistay maxamed dad- sulaaman tibaac dadka qurbo joogta ah een, gaar ahaan een, soomaalida oo kale ciidaha qurbaha way ka dayriyaan waxay yidhahdaan ciidda nooma soo carafto saansaantii ma dareenno saxansixadeedii male marka adigu mar haddii een, heestan maxamed suleymaan allah u naxariiste maalinta ciidda ka hadlaysa mar haddaad maqasho ciiddaadi way dhan tahay soo ma dee halkan horta caashay waa halkaad sheegtaye jadwalka inaad kusii qoratid aad tidhaahdid maalinta waa ciid mooyaane asxaabta aad ka maqashid mooyaane halkan dee ciid mayna aragnayba sidii caadigeed baa loo shaqatigay waa tahay waa tahay allah sahlan kusoo koobaya anigaba haddaan soo qabto dhambaalada dhegeystayaasha ay soo dirsadeen midda ugu horeysa haddaan soo qabto dhammaanna dadka magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin baa la yidhi aniga la ujeeda xataa ismaaciil oo stuudiya la fadhiyana ma arko waa tahay waxaa ka mid ah cabdulcasiis waxaa ka mid ah doctor casiisa ibraahim jaamac iyo doctor zakiya jaamac cabdulaahi iyo doctor muna jamaal jaamac iyo deeqa siciid axmed saafi siciid axmed aamina cabdi nuur iyo caruurteeda iyo sahre xasan iidle waxay dhammaantood warqadda sida kooban ee quruxda badan loo soo qoraa baan ka helay haddaba dhegeystayaashu u sheegaya way dhegeysanaya ismaaciilo warqaddii qurux badan si qurux badan baa loo aqriyaa haye warqaddu hadday yara een, qofka soo dirayaba hadduu ku qanci waayo haye akhriskeedana malaha inaan ku qancin baa dhici karta sidaas weeye waxay hambaliyo aan la soo koobi karaynin u dirayaan baa la yidhi lamaanaha kale ah waa boqoradda baa la yidhi nadiira jamaal jaamac iyo boqorka khadar cabdulaahi aadan waxauu ku magac dheeryahay khadar dheeg oo meherkoodu ka dhacay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu u rajaynaynaa maadaama uu kusoo beegmay xilli la ciidayo oo ciidihii lagu jiro in uu ku xigo guurka loo aayo waa qalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo munaasabadda ciidulfitriga barakadeeda iyo karaamadeeda aamiin baanu leenahay amiin waxyaaba badan buu kusoo beegmay rabadaan oo dhammaatay ciiddii waxyaaba badan En, dhinaca kalena waraaqda ugu horeysa dhinacayga haddaan soo qabto ugu horeyn waxaan salaamaynaa ayaa lagu bilaabay daadihiyaasha barnaamijka salaamaha ee v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure dee maanta wuu iga- inaga maqan yahay adaa miiskiisii fadhiya markaa anaa u sii qaadaya waa gartay Een, waxaa tahniyad aroos diraya dadka kale ah xasan cabdiraxmaan aadan xuseen xabashow kulmaan xuseen xabashow xabiibo xuseen xabashow cabdisalaan xuseen xabashow saytuun xuseen xabashow iyo adeer maxamed nuur suufi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi suufi xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo cabdiya cabdi guurguurte waa magacyadu say u qoran yihiin ayaynugu akhriyaynaa waxayna kala joogaan magaalada nairobi gaarisa iyo xerada qaxootiga ifo waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska cabdinuur cabdi cabdiraxmaan iyo raxmo cabdulaahi garyare oo shan iyo tobankii bishii lixaad ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka uu meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ducadana waa caashe cuud baa lagu soo qoray waxaan dhihi lahaa mararka qaar een, tolo maxay kusoo xusheen dee waxaa laisleeyahay ma garanaysa inay ducadaada wax badan laga arkaa suuragala waxbaa laga dareemay waxaan ugu daceynayaa oo u rajaynayaa inuu ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee horseeda aqalgalka waara ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo duca intaa ka badan aamiin unbaan raacnay aamiintan baa ka dhiman soo maa waa tahay aniguna haddaan soo qabto warqadda xigta waa warqad tahniyad dhalasho iyana waa warqad tahniyada waxaa ugu horeeya cabdulaahi faarax maxamuud iyo faadumo cabdi maxamuud iyo anisa faarax maxamuud iyo cabdulqaadir qaasim maxamed iyo sidoo kale nasra cabdi dhexyare iyo cabdulqaadir faarax maxamuud afey iyo xaaskiisa xamdi cabdulaahi gabayre waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan liibaan faarax maxamuud iyo qaali cabdulaahi gabayre oo wiil ugu dhashay magaalada baa la yidhi waa magaalada endovin waa magaalo aanan kolley een, weli maqal oo igu cusub waxayna ka tirsan tahay dalka holand wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulqaadir liibaan faarax waxaa loogu magacdaray baa la yidhi adeerkiisa cabdulqaadir faarax maxamuud waxaana ay leeyihiin ah, wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada ee wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo dalka uu ku dhashayba malaha dalkaas uu ku dhashay dalkiisa ah iyo dalka uu ka soo jeedaba wax wanaagsan u tara aamiin aamiin labada- labadaba wuu qaadanaya labadaba uu isla leeyahay midna kii waalidkii midna waa ku ku dhashay oo waa runta aada iyo aad aad asiibtay inta aynaan heesta ugu horeysa caashe u gelin bal een, waraaq kale oo aad u kooban oo welibana si xaraga leh loo soo qoray waa hambalyo meher dhammaan dadka hoos ku qoran oo kale ah sawsan cabdulaahi ismahaan ismaaciil cali maxamed cabdulaahi cali shirdoon cabdinuur amuun cabdinuur nasre cali cumar xamde cabdinaasir maxamed raxme qaasim xuseen waxay dhammaan dadkaas ay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan lamaanaha kale ah boqoradda nadiire jamaal jaamac iyo boqorka khadar cabdulaahi aadan khadardheeg oo meherkoodu ka dhacay magaalada ceri gaabo ee xarunta gobolka sanaag incaashay waraaqdan aad bay koobnayd haye ciidna waa lagu jiraa waa bal garta heesta ugu horreysa haddaynu soo qabanno Waa maxaa soo tahay.
qabannay mar haddii warqaddii adigu aad akhrisay heestana u raaci dee heesta ma jacayl baan soo qabannaa ma maxaan soo qabannaa bal maxaad isodhan oo maxaad jaceylka ku doorsan lahayd ismaaciil bal waxaan soo qabanaya run xaddi heesay qaado ay leedahay kalgacaylku waa ciidan haye cisiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa Bal- bal heesaasin usoo qabanaynaa dhegeystayaasha waa tahay kusoo dhawaada
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa culay qalbiga maydha naxli malaha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa caana iyo naba wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye waa calafka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga maydha cafis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga maydha wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo
xaaladdiisa ban aad bay u mahadsantahay dee waad arkaysa heesta caashaqa ah iyo say dee ugu nuuxnuuxsatay yaa waa kasha iyo laabtan maqli jiray kasha iyo laabta ka soo go'da marka Saas si wey.
kal iyo laabay iina u qaaday waraaqda xigta caashay waa tahay warqad waxaan hayaa aad u dheer hase ahaatee bal aan isha la raaco waa tahay warqadanna waa waraaqa hambalyo ah asxaab fara badan ayaa ku qoran hase ahaatee iima wada suuro gelayso sidaan qiyaasay inaan wada aqriyo waxay ka kooban yihiin ku dhowaad konton qof baa ku qoran hase ahaatee haddaan qaar ka mid a soo qabto waxaa ka mid ah meecaad maxamed ciise mahado axmed cabdi iyo cabdisalaan bashiir cabdisalaam iyo sidoo kale maxamed faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo siciid faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa waris cabdulaahi iyo caruurteeda iyo faadimo axmed ciise iyo xaawo axmed ciise iyo saynab axmed ciise dhammaan dadkan oo kala jooga baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniid dhalasho u dirayaan mudane sadiiqa faarax cabdi iyo marwadiisa amaal cabdi xaaji nuur oo wiil ugu dhashay caasimada dalka sweden stockholm wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi muscab sadiiqa faarax cabdi muscab waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo weliba bay yidhaahdeen waxa kale waxay yidhaahdeen ah, soo barbaaro wiilkaasi annaguna waxaan u rajaynaynaa in ducadaasi ay u duceeyeen iyo hambalyada ay u direen baa ilaahay u aqbalo ducada way soo dhammeeyeenba aad iyo aad wax badan noogama baan haddaan waraaqda xigta soo qabto caashay inta aynaan dhinacii sugaanta u leexanin waa tahniyad aroos waxaad kala diraya dadkan hoos ku qoran hooyo faadumo garaad jimcaale hooyo dahabo afrax weheliye hooyo xabiibo jimcaale sacdiye moxamed cabdulle xaliimo gacalo farxiyo nimco cumar salaada axmed colaada farxaan dhammaan waa ilmo maxamed siyaad dadkaasi iyo weliba haddaan sii raaciyo ifraax cabdi cabdulaahi faadumo maxamed baryare iyo farxiyo maxamed baryare dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka muqdisho beledweyne nairobi gaalkacyo boosaaso buulo burde waxay tahniyad aroos u dirayaan ayaan maxamed siyaad iyo cabdiqaadir yuusuf bootaan oo arooskooda ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ayaa layidhi lama sheegin markaa bishii lixaad baynu een, u qaadanaynaa inay xilligaas ahayd waxayna ducadana way soo raaciyeen waxay leeyihin kuwii kala hela wiil iyo caano gabadh iyo caano aamiin ilaa ducadii baa la soo raaciyay waxaa tahay ma ka heshaa mararka qaar marka ay dhegeystayaasha wuxuu dana is soo raacsadaan oo mas-uuliyaddii lagaala wareego absolut oo markaa lagu qof fududeeyo markaa qofku intuu doonaya inbuu ducadii dee aamintaad u raacinaysa ha intuu doono isaga ayn- waxaa la yidhi biyo sacbadaada looga dhargaa annagu amiintaan ugu darayna markaa marka hore baa la yidhi waan idisalaanay warqadan aan gacanta ku hayo dhammaan daadihiyaasha v o a ciid wanaagsan ayaa la yidhi waaba qof ciidda la haya gaar ahaan baa la yidhi caashicuud iyo daandure daandure maanta waxaa miiskiisii iyo kursigiisiiba fadhiya ismaaciil xuseen farjar waa tahay waxaan tahniyad dhalasho u diraynaa bay yidhaahdeen annaga oo kala ah hooyo faadumo waahir iyo aabe maxamuud ibraahim iyo jamaal maxamuud canab maxamuud farxiyo maxamuud iyo cabdulaahi gudha baa la yidhi iyo idriis axmed kediye iyo jamaad axmed kediye iyo ayuub axmed kediye maxamuud axmed kediye oo kala jooga maraykanka iyo britain waxay yidhahdeen waxay dhammaan asxaabtaas hambalyo u dirayaan axmed kediye iyo xaawo xamer oo wiil ugu dhashay magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka wiilkaana waxaa loo bixiyey aadam axmed kediye waxay yidhahdeen ducada waa adiga caashicuuda marka inaan warqadan akhrin doono igu soo beegmi doonta ilaa waraaqaha markaan daabacno waan laba u kala dhignaa oo bar iyo bar u kala qaadanaa soo ma saas marka weeye.
inaan akhrin doonno iska saadaaliyeen waanay u noqotay Dee wixii- oo- oo- wax ducadana lagula soo leexdo way caashay waa gartay marka wiilkaa ku dhashay minneapolis ee aadam loo bixiyey waxaan u rajaynaynaa inuu soo weynaado wanaagsanaado dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana uu dabcan wax u taro aamiin bal intayna waraaqaa kusii socon haye waraaqna codsina wuu ku dhex jiro waraaqda waa garta bal haddaad istiraahdiid wax- aan, eh, hees u soo qaban maxaad u soo qaban lahayd haddii mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda Mm.
iyo weliba barnaamijkan hambalyada aan u soo qabanno waxaan soo qaban lahaa heesta alkudhageedu yahay tawaawac maxay kula tahay waaw dee tawaawac waxa weeye waa dad kala tagan miyaan ahayn haye waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan maxamed cismaan aadan iyo safiya khaliif yuusuf forjo waa hees dee laysku baan u fahmay saan hadalkaa ka dhadhansanayo waa hees bal aynu isu dhegaysano waa hees malaha laysku laalaadayo dee haynu dhegaysano bal waa taa
toba jeer habeenkeenta toosay weliyoqo toba jeer habeenkeenta toosay weliyaho taataabta gogasho tagtayoo ku waaye sotowa sotowa sotowa wacaygii tahan ruuxii jiray taa waxayga kuma kicin togada togadaan kuu qabo tahan ruuxii jiray tahaygii kuma kicin togada togadaan kuu qabo markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin qalbiga qalbiga qalbiga ku jabeye edha qalbiga ku jabeye markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin qalbiga qalbiga qalbiga ku jabey edha qalbiga ku jabeye
taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee dhibka waan ka tirilaa matalaab matalaab matalaabsadeen dumar taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee dhibka waan ka tirilaa matalaab matalaab matalaabsadeen dumar cashaqan ku taabiyo tiiranyadaaduba dhaqba toobin toobin saartee cashaqan ku taabiyo tiiranyadaaduba dhaqba toobin toobin saartee aku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa aku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa tasho tasho tasho baan ku leeyahay na tasho baan ku leeyahay aku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa aku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa tasho tasho tasho baan ku leeyahay na tasho baan ku leeyahay
waa tahay maxaa kaaga baxay ismaaciilow inay foorto tahay waabad sii ogeed malaha adigu dee heestanay magaceedan ka dareemay welibana dee ragga iyo dumarkiisay isugu isugu dhilayaan sida loo kala fog yahay dee waayo waayay noogu dambaysay heesaha noocyadaas aad iyo aad aad iyo aad way naga tumeen ciidan Ah, waxaa ku wada luuqeynayay labada fanaana maxamed cismaan aadan iyo safiyo khaliif yuusuf waa tahay dhinac waraaqaha mar kale haddaanu u jalleecno ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaasha mar kale hawada ka leenahay meel kastoo ay naga maqlayaan kullu caam wa antum bikhayr in ciidan ciideeda kale dhammaan ummadaha islaamka ina dhegeysanaya gaar ahaan ummadda soomaalida meel kastoo ay joogto in ilaahay ciidan bal u ducee ismaaciilow ducadu may caashay maanta aday kula taallaa
dambe haddii meel laisugu yimaado horta waa la ducaystaa Hay, ana- aqbalka ilaahay baa haya Een, anna aamiintan kuu guraya haye marka ciidan ciideeda waxaan u rajaynaynaa ummadaha islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaalida ah meel kasta ay joogto in ilaahay isu soo ururiyo qoysaska kala maqan waxaad arkaysaa warqad baad akhrinaysaa oo tahniyada waxaa ku qoran qoys dhowr iyo toban qof ka kooban markaasay qaaradaha dunidii bay ku kala faafeen oo meel kastay joogaan adduunka oo laba isa soo gaarta male in ilaa ay saacado isu soo dhoofaan marka qoysaska soomaalida ee kala firxayna allah isu soo dhoweeyaan leenahay oo duruufa isugu soo dhowaadaan welibana caashayaan kugu daray waxaa jira tahniyadahan aynu akhrino ha waxyaaban aadka ula yaabaan ku dhex arka waxaa ka mid a Mm.
waaba waaba la fahmi karaa dad meelo kala duwan jooga oo hambalyeynaya qoys waxaad arkaysaa qoys jooga dal een, ninku dal buu joogaa gabadhii uu mehersanayay dal kale joogtaa meherkoodana meel kalu ka dhacaya hadda waa duruuftan sheegaya waa saddex dal duruufti baa keentay dadka waa ehel waa qaraabo waa asxaab marka een, xiriirkii wuu jiraa laakiin waa la kala fog yahay marka qalbiyadoodii baa wada jooga laakiin muuqoodii baa kala maqan marka waxaan ilaahay uga baryaynaa munaasabadan ciidulfitriga aawadeed in ilaahay uu u keeno ummadan soomaalida ah duruuf ay isugu soo dhowaadaan oo isku gaari karaan oo ay meel ugu wada ciidi karaan iyo wax intii la midka ah marka aamiin baan na raacayna ilaahay baanu intaa uga baryana ummadaha islaamka ah haddii dhinaca waraaqahaan u laabto ma dhinacaga mise dhinaciga anaa kaaga horeynaya way waraaq aada u kooban oo jabuuti inooga timi ayaan hayaa asalaamu calaykum baa lagu bilaabay bahda hambalyada iyo heesaha ee v o a magacaygu waa axmed inshaar cabdille waxaan joogaa jabuuti ayuu yidhi munaasabadda ciidalfidriga awgeed waxaan salaan kal iyo laab ah u dirayaa dhammaan masu- muslimiinta adduunka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ku ciida s- ciid mubaarak sanad wanaagsan saasaa waraaqdan lagu soo qoro waraaq aad u koobanba waa tahay waa dhegeysta inta badan barnaamijka lasoo xiriira dhegeystahaasi sidaas usoo koobaa wuuna ku mahadsan yahay waa tahay warqadanna waxaa lagu soo bilaabay gacanteeda markaan ku jirto oo ugu horeeya aabe maxamed cabdulle kulmiye waxa uu ku magac dheer yahay afyare adeer xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo faadamo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda iyo habaryar faadamo axmed colaad iyo habaryar fardowse axmed colaad iyo abti maxamed axmed colaad wuxuu ku magac dheer yahay qooje xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aamine maxamed cabdulle waxay ku magac dheer tahay amiish iyo sidoo kale yaxye maxamed cabdulle oo onest ku magac dheer iyo cabdulaahi afyare cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacladeed waa intaan hadda sheegaya waxaanay hambaliyo iyo bogaadin farxad la u dirayaan baa la yiri doctor sacdiye maxamed cabdulle iyo seegeedah maxamed ugaas xasan ugaas maxamed sanbuur oo wiil ugu dhashay degmada guraceele taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan aynu ku jirno ee juulaay sanadkan laba kun shan iyo tobanna waxay yidhaahdeen maalin khamiisa wiilkaa waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen marwaan maxamed ugaas waa marwaan maxamed ugaas xasan noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin haddaan waraaqda xigta caashay ana soo qabto asalaamu calaykum baa lagu bilaabay wacalaykum asalaam waa kaa qaadnay ayaan een, ugu jawaabaynaa dhegeystaha v o a aad baan u salaamayaa gaar ahaan buu yidhi caashe cuud iyo daandure caashe cuudna way ku maqashaa way kaa qaaday daandurena maanta miiskiisii anaa fadhiyo waan kaa guddoonay salaanta laakiin dadku waxay isweydiinayaan xagee buu ka dhacay daandure
waa la iska garanay inay ciid tahay Ah, waa la ciidaysanayaa haye Oh, waa garta waa garta Een, tahniyad dhalasho ayaa laynoo soo diray waxaana diraya shukri cismaan iyo xaawo cabdiqaadir buuba iyo caruurteeda iyo wiilkeeda curadka ah ee guuleed salaad iyo hooyo macaan iyo dhammaan reer cabdiqaadir buubay ayaa waraaqdan lagu soo qoray oo kala jooga soomaaliya kenya maraykanka iyo sweden waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aamina cismaan sambuur iyo aadan deerow oo gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey sihaam aadan deerow soo barbaar ayaan leenahay waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii dhowaaneynaa ismaaciilo bal waxaad noo soo qabtaa mid ka mid ah labada hees ee inooga haray barnaamijka En, caashay mar hadday ciidna tahay en, aynu daawaday dhegeystayaashana aynu dee heeso kala duwan u xulaynay waxaan soo qaban lahaa hees ay wada qaadaan shimaali axmed shimaali iyo weliba nimco yaasin bal heesahooda maxaa kaaga baxay adiga tebaad soo xuli lahay hees baa jirta markaan nimco yaasiinna maqlo shimaalina aan maqlo hees baa jirta igu soo dhacda anoo xaafadihii xamar jooga bal heestaa niyadaada dib u celiyo bal waxaad yara xasuutaa saad u qaadi jirtay iyo hees waxaa jirta ay labadooda wada qaadaan oo xaafadii aan deganaya holwadaagi xamar ku taalay Haye.
aad looga jeclaa oo Haye.
marka telefishinka laga soo saaro inta badan telefishinka ka bixi jirtay laga soo saaro telefishinka lagu soo yaaci jiray waxaad iila beli tahay beeraha wajaalo intuu roob barqadii helay Mm, balliyada xareedda Wow.
tugagii burqanayaan waaw waaw marka waa heestaasaan labadaas fanaan ku xasuustaa taa laftigeeda inuu waa heesta dhegeystayaashu soo kulmisa waa qabanaya laftigeedii soo waa maa laftigeeda waana siiba markaa siiba gabadhe
waxaad iila dili tahay beeraha wajaalo intuuna barqadi helay balliyada xareedii togagii buqanayaan banjogtiyoga hadheen bilicdooday habkanan bandhigay sameeyeen tahaysanadii barwaha qaran banjogtiyoga hadheen bilicdooday habkanan
tesku baahno ilay waysu gooyaan hadday midi u gootee midixdiya waxaa nahay midig tesku baahno ilay waysu gooyaan hadday midi u gootee ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo gurigana culuside habaylihin habaylihin kan gacankee ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo gurigana culuside habaylihin habaylihin kan gacankee
ha burburinin wacadko heestaasay wada qaadaan shimaale axmed shimaale iyo nimca yaasiin haddaynu intaas kusoo dhaafno caashay waraaqda xigta maxaad noo haysaa laba waraaq ayaa gacantayda ku jirta oo gaagaaban haddaan bal mid ka mida soo qabto assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay wacalaykum salaam marka hore bay yidhaahdeen ciid wanaagsan marka xigta tahaniyad dhalasho ah waxaa diraya hee sulaymaan xasan baruuke iyo diiniya xasan baruuke iyo cabdikariin xasan baruuke iyo asma xasan baruuke waa dhammaan ilmo baruuke iyo sidoo kale faadimo cali iimaan iyo tunis cabdulaahi aadan iyo liibaan aadan xasan iyo injineer borow iyo weriye faysal jabati baa la yiri iyo sidoo kale baa layiri weriye nasro cismaan waxay joogaan baa la yiri waa weriye nasro cismaan keligeed baa joogta magaalada boorama dhammaan asxaabtan waxay tahanid dhalasho hawada u maranayaan baa la yiri aabe xasan baruuke cabdi iyo marwadiisa aluwa cabdulaahi aadan oo wiilagu dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada awjabe wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud baruuke ducada waa dhankeena baa layidhi marka asxaab kala duwan baa tahniid u diraysa meelo kala duwan jooga wiilkan wuxuu ku dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan baa layidhi magaalada layidhaa magaalada la yidhaahdo awjabe wiilkaasi maxaa ku ducaynaysaa ismaaciilo soo barbaar mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa ah anfaca aamiin ilahay ha kaa dhigo aamiin haddaan waraaqda gacanteeda aniga dhinacayga ugu dambaysa aan soo qabto waa waraaq aada u kooban oo welibana si farshaxanimona loosoo qoray waxaana soo qobay dad kooban waxaan halkan tahaniyad kal iyo laab ah uga diraynaa annagoo kale ah baa layidhi maxamed nuur maxamed iyo caashe ibraahim cumar iyo dhammaan reer maxamed cumar waxay dadkaasi tahaniyad u dirayaan abshira nuur oo gabadhay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey inantaas yar zamzam ibraahim faarax soo barbar warqadda dhankayga ugu dambaysana ismaaciilow waxay ka timid toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha hooyo waxaa ka horeeya hooyada aabihii baa lasoo hormariyey waa tahay waxba kama qabo aabe nuur muuse aadan iyo hooyo fahiima xasan maxamuud iyo mahdi nuur muuse xaaskiisa iyo cayaalkiisa baa layiri sahre nuur muuse odaygeeda iyo gabadheeda aamine nuur muuse odaygeeda iyo ciyaalkeeda saynab nuur muuse axmed nuur muuse xaaskiisa iyo wiilkiisa baa layiri iyo sidoo kale faadima maxamuud faarax iyo odaygeeda xaawo maxamuud faarax axmed waa xaawo maxamuud faarax axmed maxamuud faarax warqadani waa joogsi oo dhan kuma jiro marka anigunbaa isku aadinaya xaawo maxamuud faarax axmed maxamuud faarax habaryar sahro xasan iyo ciyaalkeeda baa layiri habaryar khadiijo odaygeeda iyo ciyaalkeeda habaryar xaliimo odaygeeda iyo caruurteeda baa layiri waa odaygeeda iyo ciyaalkeedaasaan loosoo qoray dhammaan reer faarax muuse iyo dhammaan reer maxamuud cali afyare dadkaas waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya maraykanka norway etoobiya imaaraadka carabta waxay dhammaantoodna tahniyad dhalasho u dirayaan maxamuud nuur muuse iyo madiine cabdirasaaq cali buux oo ay gabadh ugu dhalatay adna hosbitaal ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin gabadhaas waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedan waxu tarta aamiin aamiin ayalen caashay bal eh, inta aynaan heesta ugu dambaysa u gelin haye waxaan kaa yar maqlay inaad eh, hees ciida ay tahay waa garta n eh, shalayna dee magaalada waxaan ogaa inaad aada u ciiday aniga aad iyo aad aad iyo aad bal iga waran qurbaha iyo ciidii waxaa la yidhi een, sidaad rabtay haddii aad weydo Haye.
sidaad ka badan weydaa la yeelaa haye mar haddii ciidihii aan tabaya aanan haysan haye waa inaan naftayda ciid u helaa soo ma mar haddii ciiddii la gaaray oonu soo soonnay ilaahay ha noo aqbalo waanaan ciiddii markaa u damaashaadno laakiin lows iyo xalwad iyo waxma iyo maxaa loo odhan jiray salool iyo waxma yarsan samaysay iyo bun iyo xoogaa taasi meel walba iska taallaa ee waxa la isku haysto ee la isla heli laayahay ninbaa waxaa laga hayaa laf dhuux leh iyo laba dhagax baan isla waayay marka waxa inta la isla laayahayba waa waa intaas ood ku haysato meeshii aad rabtay oo deriskii aad taqiinay asxaabtii aad taqiinay iyo magaaladanoo guriga kaa soo horjeeda iyo kan kugu dhegan aadan garanayn cidda ku jirta oo markaas ka soo horbaxdaan aad isku naxaysaan hay hay intabaad ku nooshaa intaan ku noolahay hadda waa sidaa marka waa laba laysa saara maaha laakiin hees isoo xasuusisa munaasabadda ciidda adigu hadda markaad maqashay heestii maxamed suleymaani ciidda waxaad soo xasuusatay ciidahaagii baad soo xasuusatay iyo adigoo carradii jooga soo ma saas weeye welibana dawr aan kugu daray inteenaan ka bixin salaada markaad aadid oo kale halkan ha ee meelahan lagu tukado dee waxaad arkaysaa awel markii hore dee dad soomaaliyeed oo faraxsan oo dee me- me- ay- ayaad ayaad la oo kulmi jirtay macawiis iyo cimaamad iyo adduun wato Halka- ciidaya halkan qowmiyado kala duwan kanaad salaamaysa haay wax su-aasha ku xigta waxa weye xaggee baad kasoo jeedaa kana markaasuu ka odhanaya maraykan kana markaasuu ka odhanaya waxaan ka anigu waxaa- waxaan kasoo jeedaa macnaha ingiriis hadda halka halka halka macnaha dad eh, kala duwan waxaa laga yaabaa inaad meeshaa dee dunidoo dhan ku wada tukanayso aad iyo aad markaa waxaan soo qabanayaa dardaarankii rasuulkan daa'iman rumayno waajibkan daryeelno naftaan laba diblaynay hanoogu dembi dhaafo waa Casha- soddon maalin baa lasoo soonaa iyo sagaal labaatan mid ay tahay caasha dee imisa waxaan lasoo soomay waxaan dee sagaal laatane wax bil dhan oo rabadaan baanu soo soonayn marka naftaas waxaan u laba diblaynay cabsida een, ilaahay dartiisa ma saas weeye marka hanoogu dembi dhaafo bay leedahay Dee heestan.
haa anigu imika dee codkaaga markaan maqlay Ay.
haddaan kabani hor hor lahaana adaama kuu tumin awan ka deenlahayn marka hees soo aaminsan saarta.
waxaad dileed laguma baahna fanaaniinta ha ka caraysiinin codka fanaanada aamine sahra ayaanu kusoo gabagabaynaynaa iyo heesta ciidda u dabaaldega barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijka xiga toddobaadka soo socda aynu ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ciid mubaarak
daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay daaqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay daaqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda hanoogu dembi dhaafo damaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega damaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo damaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega damaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega daliil bedel qaafi mayne daliilkii qur-aanka xaqaanala dubsaaniyo daliilnimada guushana kudeel qaafi mayne hanoogu dembi dhaafo damaashaad ka daawada ciidow dabaaldega
ciidda u dabaaldega damaashaadka daawadoo ciidda u dabaaldega heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada amine sahra waxaa ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo inala socotiinayeen caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ismaaciil xuseen farjar halkaad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a washington haatan cabdiraxmaan furre oo garabkayga fadhiyaanka codsada inuu inoo sheego qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid saara wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inay xiisad ka taagan tahay magaaladaasi dibadbaxyo ayaa magaalada ka dhacay kuwaasoo looga soo horjeedo maamulka degmada kadib markii askari ka tirsan maamulku khamiistii dilay nin dirow ahaa kaasoo diiday inuu bixiyo lacaga laga dalbaday wararka ayaa sheegaya in askariga dilka geysta uu magaalada ka baxay kadibna waxaa bilowday dibadbaxyo ay dadka magaaladu dhigayaan oo ay ku dalbanayaan in maamulku askarigaas soo qabto dibadbaxyadan ka dhacaya magaalada jowhar ayaa saameeyey magaalada waxaana la xiray dhammaan ganacsiga maga- magaalada wararka ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadaasi dhankaasi dalka ciraaqna waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ilaa iyo boqol qof toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu markaasi ku qarxay magaalo ku taala gobolka diyaala ee bariga dalka ciraaq saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay suuq ku yaala magaalada khan binisaad oo ay u badan yihiin muslimiinta shiicada kuwaasoo u dabaaldegayay munaasabadda ciidulfitrida madaxweynaha dalka maraykankana waxaa lagu soo waramayaa inuu sheegay in heshiiska lala gaaray toddobaadkii lasoo- na soo dhaafay dalka iran uu yahay mid si weyn uga hor istaagaya dalkaasi inuu helo hubka nukleerka khudbadda toddobaadlaha uu jeediyo madaxweyne barack obama ayaa maanta sabti oo ku sheegay dalka iran aysan khiyaamo samayn karin sababtoo ah buu yidhi waxaa jira hanaan lagu huubinayo in heshiiskii labada dhinac ay gaareen markaasi lagu xaqiijiyo waxaa maanta sidoo kale dalka kenya dib loo furay suuqa weyn ee westgate
mahadsaned cabdiraxmaan oo suuqaasi muddo laba sannadood ayuu xidhnaa sida maaragtay warbixinaheeni aynu ku sheegnayna waxaa ee, muuqatay inuu muddadaasi oo dhanba uu- u noqday cabsida laga qabo ururka al-shabaab uu bartilmaameed u noqday oo dadka reer kenya ay aada uga walwalsanaayeen Si hase wanaagsan.
ahaatee maanta waxay wararku sheegayaan aynu inaguna idaacaddeena kusii daynay inuu ahaa een, dib inuu u furmay ganacsigiisii iyo dadkii ku dukaamaysan jiray iyo kuwii ka beec mushtari jiray bay dib ugu soo noqdeen guud ahaan idaacaddii galabnimona waa naga intaa intaynu kulmi doonno lix toddobada fiidnimo ee wakhtiga bariga afrika waa furre iyo sahre ciidloo idin leh sidaa iyo This program galab has wanaagsan come to you from the Voice of America, Washington.